faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqali doontaan waxaa ugu doroon madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo diiday dalab kaga yimid madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ah oo dowladda federaalka soomaaliya ka codsan in la hadasho si loo dhammeeya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland dagaa culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay waddada xirisa magaalooyinka balcad iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo maanta gacanta ku soo dhigay xirmayn waxyaabaha maanka duuriye ah kadib howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle oo ka hadlay warqaad ka soo baxday xafiiskiisa taas oo mudug u dambeeyey hadhayn badan ka dhalisay deegaanada maamulka hirshabelle maxkamadda caalamiga i c g oo diiday dalab kaga yimid dowladda waddanka kenya kaas oo ahaa in muddo labayo toban bilood aa dib loo dhigo dacwadda waddankeena soomaaliya iyo waddanka kenya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle oo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ku amray inay isku yimaadaan magaalada jowhar ee xarunta hirshabelle si u furmo kale fadhan toddobaad ee baarlamaanka maamulkaasi xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo maanta kormeer ku tegay dad ka barakacay xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan intaasaad maqsheen waxaa ahayn qodobada ugu doo koran warka habeen ee rediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaas waa faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa talaado arbacay soo gelayso taarada ku aastaysan tahay shan iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal caaway waxaa noo warramayaa saaxiibkii jile jaamac jile jile mahadsanid xasan haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa gebi ahaanba diiday dalab kaga yimid madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan axmed maxamed war soo saaraha caawa ayaanba qaadaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa diiday dalab uga yimid madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre kaas oo ku saabsanaa in dib loo bilaabo oo halada u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ee fadhigoos yahay magaalada hargeysa ee gobolada waqooyi ee soomaaliya musabix cabdi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan oo xir la sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u sheegay in xilligan somalilan aysan diyaar u ahayn in la hadasho dowladda federaalka soomaaliya inta xilka u hayo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kiire maamulka somalilan ayaa sheegay in xilligan cunaqoteenbana ay saartay dowladda federaalka soomaaliya taasina aysan u suurtogelayn in la hadasho dowladda federaalka soomaaliya somalilan xildhibaan axmed diriye nacnac oo ka mid ah baarlamaanka maamulka somalilan oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay cunaqatay tii ugu xoogan ay kusoo rortay maamulka somalilan taasoo u sheegay in saameyn xoog leh ay ku yeelatay nolosha dadka caadiga ah ee kuwaasoo ku nool deegaanada maamulka somalilan xildhibaan axmed diriye nacnac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka somalilan waxa uu sheegay in ay wahad la yeeshaan dowladda federaalka soomaaliya u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo inta xukuumaddaas aysan joogtana aysan suurtagal lahayn in la hadasho maamulka somalilan waxa uu sheegay in xilligan dowladda federaalka soomaaliya ay cunaqabatan xoog laha ay ku hayso maamulka u hogaansha muuse biixi cabdi kuwaas oo ka arrimiya gobolada qooyi ee soomaaliya waxaan ku yidhi awa dowladan ninka loo hadalo ninka maciishadii lagala dagaalamaayo ee aragayga dhamaaya ee kalluunkayga la dagaalamaayo ee waxba looga dagaalmikaas walaalnimo nooma aha boqol sano hadaa jiraysa boqol sano hadana la ictiraafay weliya bilayaanaan soomaaliya kusoo noqono weliya bile hadalkee furso iminka iminki iminka iminkiisa haddii ay dhexayso inaanu soomaaliya la midoolo waa habeen kala tegi wadan walaalanayna iminka haddaa adigu soo hore iminki haddaa argasa tiraahdeed aana wasaalan adeerta adiigi tiradaa waa soo dhawaan ku leeyahay adeerban ku hay laakiin midnimo dambe oo soomaaliya aanu midoonayna adeer ma jirto dhegaha burida dhegaha burida heesahayga dhigayso waxaa waxaa adigu magaranaysa niman baa tariiqi naga soo maray inaga soo maray anuu baa garanaya toddobaatan kun ilaa sideetan kun oo soomaaliya dalada halkaa ku dhintay magaalada hargeysa ee maanta raais aan waxba ka dhicin ninka dhulkaa gaadhay masjidii ugu soo ridayay hargeysa diyaaradii diyaaradii hargeysa bangareynsa intay kaloo ka kacdabe hargeysa dib u duqeynaysa waxaan dhacay dee adiga iska daa dowladda federaalka ee soomaaliya u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo ay dhowr jeer isku dayeen la hadasho maamulka somalilan kaasuu hogaansho muuse biixi cabdi waxayna dowladda federaalka soomaaliya sheegtay in arrintaasi ay awood badan saari doonto madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya ka codsaday inay la hadasho si loo dhammeeyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland cabdimajiid cabaas aadan fantastic ayaa warkan magaalada kismaayo inooga soo diray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu sagootinayay madaxdii ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland oo laba iyo tobankii bishan lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay wadahadal uu la yeesho dowladda soomaaliya waxa uuna dhinaca kale sheegay in aan la aqbali karin in madaxda dalka ay sameeyaan muddo karoorsi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale carabaabay in dowladda soomaaliya laga doonayo in ay la timaado qorshaha doorashada laba kun iyo kow iyo labaatanka taas oo uu sheegay in haatan aysan jirin wadatashi ay kala samaynayso dowlad goboleedyada dalka ka jira saaxiibaday madaxda dowladda federaalka waan ogollahay waa madaxdayadii gogasha xafladda inay nagala soo qayb galaan aad bay u fiicnay inkastoo abshir uu matalay waxaan rabnaa waddanka iyagaa xukuma iyagaa waalida iyagaa laga rabaa mas-uuliyadda inay iyagu qaataan ay waddankan hagaan baa laga rabaa annagu khilaaf ma wadno xumaatadooda kama shaqaynayno wanaag baan rabnaa hogaamintoodaaan rabnaa waktigooda inay dhammaystaan baan rabnaa kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay nin weliba ku yimaadaan rabnaay aan ilaalino oo midaaha ka shaqeeya oo madaxda dowladda federaalka dowlado kale iyo ciddaa faragelisay iyo waxalba haddii inagu dhexdeen aan wax isku qaqabanno inaan wax kale iska sheegsheegno waxyaalo kale isku tuutuuno dowlado laysku tuumo waxaasoo dhan way imanaysaa maxaa lagu sixi karaa wixii xumaada maanta waxaa iskale mas-uuliyadda madaxda mas- dowladda federaalka soomaaliya sababtoo iyagaa waalida sida kuwii ka horreeya ay u dhammaynayaan dariiqa la marayo iyo doorashadu noocay noqonayso iyo waktiga in la ilaaliyo iyo inaan lagu fakerin isku darsi iyo in dastuurkii laga shaqeeyo iyo in wax la wada qabso iyo in talada la wada leeyo waddankii waa federaal federalism buu qaatay madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ugu dambayntii soo hadal qaaday in soomaaliya ay haatan u baahan tahay dib u heshiisiin qaran hadalka madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa imaanaya xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo uu khilaafkoodu ka bilowday habraaca doorashada jubbaland ay u martay cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maantay ka dhacay waddada xidhiidhisa magaalooyinka balcad iyo jowhar ee shabeellaha dhexe mar kale xasan axmed maxamed wararka ka imaanaya maamulka hirshabelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ku soo warramayaan in dagaal u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo xubnaha dagaalamasha al-shabaab oo maanta ka dhacay waddada xiriirisa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada balcad ee isla gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaa yimid kadib markay ciidamada militariga soomaaliya fariisin ay ku lahaayeen deegaanka balcad ee gobolka shabeellaha dhexe duleedkiisa ay weerara ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadibna halkaasi dagaal xoogan oo in ka badan dhowr saac halkaasi ka socday oo halkaasi ku dhex maray maxamed axmed teedish oo ah taliyaha guutada todobiy labaatanaad ee ciidanka militariga soomaaliya ee dagaalka al-shabaab maanta kula galay deegaanka balcad ee gobolka shabeellaha dhexe duleedkiisa oo la hadla raadiyo hadaado waxa uu sheegay xubnihii shabaabka ahaa ee soo weeraray ay jab xoogan gaarsiiyeen islamarkaasna dhinaciisa aysan jirin wax khasaaro ah oo intaas le-eg oo ka dhasha dagaalka al-shabaab iyo ciidamada militariga maanta ku dhexmaray waddada xiriirsa magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada balcad ee isla gobolka shabeellaha dhexe
markaan xaqiiqda kaala hadalno sideedaba xaqiiqda waxaan ka hadalnaa annaga wixina gaaraa khasaaro uma aragne waxaan u aragnaa maxaan ku yidhaahdaa wax adduun iyo aakhiro lagu faa'iiday nimankaasi khasaaraha gaaray lix iyo toban dhimasho ah ayaa gaartay oo maxaan ku yidhaahdaa kow iyo toban laga xaqiijiyey maxaan ku yidhaahdaa ciidamada qalana waxaa ka dhintay saddex askari wax dhilo oo kaloo meesha haata ka jiray maba jirinba iyaguna meeshaas ayay ku farayaaceen umalayn maayo inay dib dambana meeshaas iyo deegaankaas usoo aweysan doonaan insha allah waxaan kuu sheegayaa shabeellada dhexe iyo deegaanada kaleba nimankan alqaacidada oo shabaabka leedahay annaga shabaab uma naqaana niman khawaariij aan u naqaanaa maxaan ku yidhahdaa adduuniya aakhiraba aan wax tala ku haynin nimankaasna goob ay hadda ka taliyaan ma jirto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu guul ku gaaray meel walba oo uu tago guul uu ka gaaray ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa waxaa la tegay meesha hadda iyagu ay sheegtaan oo aadan yabaal dhulkaasoo dhan waxaa lagu maray damaashaad aawey nimankaad sheegaysaan oo leeyahan meel bay haystaan cid meel haysata ma jira waa nin meelaha inta soo dhuudhuunta ee shacabka soomaaliyeed miine iyo wax u dhidhiga ee wax awooda ay meesha ku hayaan ma jirto marka idinka laftigiina waxaan idin leenahay dalka dhismihiisa ka qayb qaata maalmihii ugu dambeeya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan waddada xiriirsa magaalada balacda ee gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada jowhar ee xarunta maamulka hiirshabelle mana jirto wax waroo ka soo baxay maamulka hiirshabelle oo ku aadan dagaalka al-shabaab iyo ciidamada militariga ku dhex maray duleedka magaalada balacda ee gobolka shabeellaha dhexe waxaase hore u jirtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabelle lagu dilay waddadaasi walow aysan maamulka hiirshabelle iska howlan wax ka qabashada dhibaatada mas-uuliyiinta maamulka hiirshabelle markastoo kasoo gaarta duleedka magaalada balacda ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada milatariga soomaaliya ayaa ka howlan sida al-shabaab uga xoreyn lahaayeen dhammaan deegaanada degmooyinka al-shabaab ay ka haystaan gobolka shabeellaha dhexe waxaana howlgalkii u ballaaran iminka uu ka socdaa degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa gacanta kuso ee gobolkani galgaduud ayaa gacanta kusoo dhigay xirmooyin waxyaabaha ammaanka dooryo ah kadib howlgallo ay ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug cabdulaahi warsamo rooble wariyaha idaacadda ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa warkan dhuusamareeb ka soo diray ka heleen dadyooga xaafadaha ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey dhowr xaafadood oo ka mida magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo ay kasoo saareen maandooriyaha khamriga oo qaar ka mid a xaafadahaasi lagu qariyey waxaana howlgalkan oo si wada jir ah ay u fuliyeen ciidamada boliiska iyo nabad sugidda lagu soo qabtay dhowr kartoon oo ah maandooriyaha khamriga kaasi oo maanta goob fagaaraha ay ku gubeen ciidamada ammaanka saraakiisha ciidamada booliiska nisa iyo maamulka degmada dhuusamareeb ayaa goobjoog ka ahaa goobta lagu soo bandhigay qamrigan waxaana saraakiisha amnigu ay tilmaameen in howlgalkan sidoo kale lagu soo qabtay ilaa saddex ruux oo la tuhunsan yahay in ay falkan kulug lahaayeen taliyaha saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb cabdulaahi xasan macalin oo goobta ugu horeyn ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida howlgalkan oo u qabsoomay isagoo oo digniin u diray askarta kusoo labista dharka shacabka muddadaanba ciidamada amnigu waxay wadeen baaritaan ku saabsan caasimadda oo oo madaxa noogu yahay guddoomiyaha degmada waxay ku guulaysteen ciidamada amnigu inay gacanta ku soo dhigaan qamrigan oo hadda hortiina yaalla waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen guryaha ka sameeyeen waxay ku guulaysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga saddex qof oo ka mid ah u xiran waxay hortegi doonaan sharciga mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doona haddii alla idmo ciidamada amnigu runtii aad ayay u dhabar adeegeen waa mahadsan yihiin aad ayaan ugu mahad celinaya runtii shaqo fiican ay qabteen waxaan rabaa inaan inaan hal qodob ku soo koobo oo aan u ah digniin inaan uga digo dadka caadaystay falalkan xun iyo muqadaraadka inay soo geliyaan caasimadda inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo maadaama ay keenayaan wax dhib ku ah dadka muwaadiniinta iyo amniga intaba lid ku ah waxaan rabaa inaan uga digo oysan mar dambe aysan wakhtigooda iyo qarashkooda midna aysan ka bixin inaysan isku soo lugoynin gudoomiyaha magaalada dhuusumareeb macalin nuur cilmi cabdulle ayaa mahadcelin ballaaran kaga jeediyey laamaha amniga howlgalladan qorshaysan ay fuliyeen isagoo tilmaamay inay ka soo baxeen waajibkii loo egmaday amniga ee caasimadda maamul goboleedka galmudug ka howlgala qaybahooda kala duwan hadday yihiin booliska iyo hadday yihiin ciidanka misa iyo saraakiishooda runtii waxay ku guulaysteen howlihii loo igmaday dhankii amniga iyo
waxyaabaha maanka dooriye ayaa qayb weyn ka qaatay xasilooni darrida amniga waxaana ciidamada ammaanku ay kaalin weyn ka qaadanayeen muddooyinkii dambe sidii looga hortegi lahaa in la soo geliyo deegaanka waxyaabahaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay warqad ka soo baxday xafiiskiisa taasi oo muddooyinkii dambe dhalisay hadalhaynta ugu ballaaran ee deegaanada maamulka hirshabeelle bashiir cabdulle cismaan wariyaha gobolka hiiraan ayaa warbixintan inoo soo diray wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa ka hadlay guddi ka kooban sagaal xubnood kuwaas oo laga kala soo xulay maamulada degmooyinka maamulka hirshabeelle waxaana uu ka warbixiyey qaabka loo soo xulay hoosna waxaa ku qoran guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka waxaa lagu wargelinayaa in xubnahan ay wakiil buuxa ka yihiin dowlad goboleedka hirshabeelle oo macnaha ay wakiil uga yihiin xuduudkaas la bixinayo waa halkaas shaqo ee shaqo kale ma ahan marka waxyaabaha faraha badanna oo oo la sheegay ma ahan sida loo sheegayo ma ahan warqadda tan warqad oo waqtigeeda oo horreeyay ahayd ma aqaana aniga asbaabta keentay hadda in lasoo qaado oo facebooka la dhigo iyada lafteeda ma farsamo la'a oo ku jira waxyaaba la farsameeyey ayaan aan ka dareemaynaa laakiin warqada runta ah oo ma aragtay guddigaasu ay ku magacaaban yihiin insha allahu tacaala waxaasoo cid ciddii meesha ku qoran iyo ciddii ka maqan waxay sarkee marka ay tagta meesha ma aragtay xuduudaha haddii ilaa ka raali noqdo waxay u qoran tahay madaxtooye madaxtooye qabiil ma ahan waxay u qoran tahay wasaarad wasaaraddu qabiil ma ahan waxay u qoran tahay baarlamaan baarlamaanku qabiil ma ahan waxay u qoran tahay afarta degmo oo ma aragtay xuduudaha lale afarta degmo haddii la rabo qabaa in loo fiiriyo wax dhibaato ah male waana u kala qorayn afar qabiilaa ku kala qoran balcad abgaalaa ku qoran jowhar jareeraa ku qoran meesha la yidhaahdo buulaburta waxaa ku qoran nimanka la naxwallaha ku qoran meesha la yidhaahdo beledweynana waxaa ku qoran nin jajaala ah laba qof oo isku qabiila kuma jirto qolooyinka u dhigaya dhanka qabiilka waxaan leeyahay aad aaday u khaldan yihiin annaga qabiil ma nihin dowladaan nahay hirshabeelle la yidhaahdo sidoo kale waxauu ka hadlay eedayn ay u jeediyeen qaar ka mid a beelaha dega deegaanada maamulka hirshabeelle manan annagaaba fiirinayno oo waxa mar maadaama aan waqti dib heshiisiin aan ku jirno ay noqonaysaa inaan baalansiga xoogo fiirino laakiin haddii ay timaado runta annaga waxaan u baahannahay dad xuduudkaas aqoon u leh uma baahnin inaan qabiil ku raadino qolooyinka qabiilka ku qaylinayo ama maaragtay aan arkaayo oo dhahayo ma yeelayno iyo ma adkaysanayna qabiilkeenaa meesha ka maqan waxaan leenaha raalli ahaada arrintaan arrin qabiil ma ahan qabiil baarlamaankaa lagu fadhiyaa maamulka marka la dhisayaa lagu dhisaa waxyaabo badanaa loo fiiriyaa marka waxaan leeyahay raalli ha ahaadeen ha joojiya nidaamka qabiilka ay ku sheegayaan afarta degmo waxaa kuwa kala qoran afartaas inta kaleento oo meesha ku jirta waa khibrad iyo yaa aqoon meeshaan u leh marka waxaan isleeyahay iyaguna waxaan jeclaa lahay inay aad iyo aad ay raalli u ahaadaan oo dadka mas-uuliyiinta ah ee weliba taytalada dowladda haysto ee facebooka dhigaaya inay maaragtay ayagoo ribaynayo oo dhahaya kanaan yeelayna kanaan yeelayna ma adkaysanayno waxaan leeyahay dib ha u xisaabtamaano ha ku xisaabtamaano inay xildhibaano yihiin ha ku xisaabtamaano inay wasiiro yihiin magaca qabiilka dadka oo ay ma aragtay social mediaha ay lasoo dhex istaagayana waxaan leeyahay raalli ha ka ahaadeen ciddii hadal qabta ee rabta su-aal inay looga jawaabana anaa inta fadhiya maxaa keena social media in la aado iyo dhibaata waxaan loo jooga waxaan isleeyahay meel laga hadlo iyo meel wax laga sheego inay meeshaas ku jirta ma u malaynayo waxaa dhici doona dadyaabo fara badan oo qabaa'ila oo joogo oo aan meesha aan ku jirin afartaas degmo haddaan afar qofood annaga aan ku qornay oo dadka deegaanka aan isleenaha waa ugu aqoon badan yihiin oo meesha degan haddii aan ka dhignay haddii qof la arkaba ay tiraahda maya reer hebel maahayna anaa iskale waxaa waaye waa waa la wareeraa marka waxaan aan aan ku celcelinaa dadka mas-uuliyiinta ah ee taytalka dawladeed wata ee sheeganaya ma aragtay qabiilka shaatiga u siibanaya ha ka xishoodaan waxaas maxkamadda caalamiga ah ee i c j ayaa diiday dalab kaga yimid dowladda waddanka kenya kaasi oo ahaa in muddo sanad ah dib loo dhigo dacwadda wadamada soomaaliya iyo kenya mar kale xasan axmed maxamed ayaa anba qaadaya maxkamadda caaladda adduunka ayaa diidiyey dalab uga yimid waddanka kenya oo ay ku dalbanaysay in labiyo toban bilood dib loogu dhigo qaraarka dhageysiga dacwadda u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya kenya ayaa dalabkeeda la diiday gebi ahaanba waxaa lagu amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan dalabka uga soo qayb galaan dhageysiga dacwadda oo dhici doonta afarta bisha noofembar ee sanadkaani waxaana la go'aamiyey in dhageystigaasi xilligaas uu noqon doono wargeysta esta ee ka soo baxa dalka kenya caasimadaas nairobi ayaa baahiyey warkaana isagona sheegay inuu kasoo xigtay xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya oo lagu amray inay u diyaargaroobaan dhageysiga dacwadda sidaas oo kalena qareennada kenya ay hadda isdiyaarinayaan tallaabad ay qaaday maxkamadda caalamiga i c j ayaa ka dambeysay markii ay dhowaan la tasha ugu yeertay labada dal ee soomaaliya kenya waxaana soomaalida ay diideen inay dib u dhigtaan dacwadda baddaasi go-aanka i c j ka soo baxa ayaa ah mid ay soo dhoweynayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed maadaama kenya ay muddo dheer doonaysay in dib loo dhigo kiiskaasi balse maxkamadda caalamiga i c j ee ku taalla waddanka netherland ayaa ogolaatay diyaaragal u dhan laba bilood gudahood inay isku diyaariyaan waddamada kenya iyo waddankeena soomaaliya rofesor xasan sheekh oo ka mid aqoonyada soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadaha muqdisho ayaan weydiiyey waxa ay dowladda kenya uga dhigan tahay diitaanka in dib loo dhigo labiyo toban bilood oo dowladda kenya ay ka dalbatay maxkamadda caalamiga i c j maxkamadduna ay diiday badda caalamiga u leeyaalaa anaga iyo kenya waxaan doonaynaa oo keli ah inaan ku kala baxno sida uu qabo xeerka caalamiga gaar ahaan midka badaha dhab ahaantii tafaasiilka ma hayno oo hadee weli maxkamadii dowlaha unbay u yeertee wax tafaasiila oo ay bixisay ma hayno laakiin waxaa la ogyahay in xilligii loo balansanay ay tahay bishii soo socota laakiin uu ma naqaano sida uu qaanuunka caalamiga iyo xeerarka caalamiga ugu ogolaan doonaan laakiin dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa oo keli ah inay ku adkaystaan soomaaliya iyo kenya inay ku kala baxaan qaanuunka caalamiga ee badaha saasaa laiska rabaa laakiin dad oo yani go-aano iska degdega ama go-aano iska fudud qaadanaya maahane xeerar iyo qawaaniin baa la fiirinaya maxkamadana waxaa korjoogto usii ah jimciyada qurumaha ka dhexaysa jimciyada qurumaha ka dhexaysana waxaa korjoogto usii ah golaha amniga ee adduunyada marka waa meesha waa meel aada muhiim u ah meel oo ama sida soomaaliya sida ay rabta keligeed ama kenya sida ay rabta keligeed meel ay ka helaysa ma aha sida loo qabanaayo dacwooyinka sida loo qabanaayo min alalifi ila lyaaina waa qoran yihiin ma garan aniga waxayna waa noo fiican tahay jiitanka inuu naga dhammaado oo aniga anaga iyo kenya aan ku kala baxno sharciga caalamiga waa waa waa rabnaa hal sana lama siina laba bilaa la siiyey taasoo laga wado macnaha inay dowladda kenya laftigeedu ay si saxa ay ugu soo diyaargaroodo maxkamadda haddana haddii ay dhacdo oo weli qaanuunka inta la baarbaaro bil iyo laba biloo kale iyo wax inta loo baara lagu heli karo oo aan socodka arrinta aan wax ugimayn waxba dhibaataa ma laha aniga haddaan soomaaliya nahay hal arrin ayaa nagala rabaa halkaas arrimoo ah inaan diidno waxa kenya rabto oo ah asal ahaanba dacwadan qaadisteeda in laga soo qaado badda iyo in laga soo qaado maxkamadda oo markaas soomaaliya iyo kenya inta ay is-agsla dhistaan waa sida iyadu ay leedahay waa mar waxay leedahay laba wadanoo deris ahaan nahay mar waxay leedahay anagaiyo soomaaliya waxaan iskula jirnaa igad mar waxay leedahay anagaiyo soomaaliya waxaan iskula jirnaa qaaradda africa waa aragtay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayaa dadaal balangelisay sida hal mar looga dhigi lahaa in qaraarka dhegeysiga la qaado afarta bisha noofembar ee sanadkaani aan waxba dib loo dhigan waana midda keentay in hadda i c j ay si radna u shaaciso mar kale in afarta bisha noofembar ee sanadkan la dhegeysan doono dhegeysiga dacwadda ee badda u dhexeeya soomaaliya iyo waddanka kenya gudoomiyaha baarlamanka maamulka hirshabeelle ayaa xildhibaanada waxa uu ku amray inay iskugu yimaadaan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle si uu u furmo kala fadhiga toddobaad ee baarlamanka maamulka hirshabelle xasan axmed maxamed ayaa amba qaadaya mar kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle sheekh cusmaan barre maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay arrimo badan ayaa ugu horreyn tacsi u diray ehlada gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka shabeellaha dhexe marxuum maxamed sugaal cismaan iyo wiil yaro u dhalay weerar bambagacmid ahaa lagu qaaday hoog uu ka degan yahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe una geeriyooday sheekh cismaan barre oo ah gudoonka baarlamaanka ee maamulka hirshabelle ee sidoo kale tacsi u diray ehlada saraakiishii mas-uuliyiintii kale ee ku geeriyooday weerarada ugu dambeeyey ee ka dhaca degana hoosta magaalada jowhar iyo sidoo kale magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna alla uga baryey in naxariis janna ilaahay ka waraabiyo waxaan rabaa in halkan ugu tacsiyeeyo gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee gacanka xaqdarna ay ku dishay caasimada jowhar isaga iyo wiil yar ou dhalay aan waxba galabsan marka hore waxaan leeya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun samir iyo imaan allah ka siiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo reer hirshabeelle sidoo kale waxaan tacsiyeynaa idana saraakiishii kaloo ka horreysay iyo gudoomiye ku-xigeenadii waxay hirshabeelle maalmahan dhibaatada kusoo gaartay idana waxaan leeyahay sidoo kale idana samir iyo imaan allah ka siiyo wixii dhaawacmana ilaahay ha u boogo dhayo intaas ayaan leeyahay ciidamada amniga iyo dhammaan qaybaha bulshada waxaan uu baaqayaa inay amnigooda ilaashadaan inay iska kaashadaan sidii amniga loo suulaha hirshabeelle qof kastana mas-uuliyad ayaa ka saaran in maxay ahayd hirshabeelle ay amnigeeda iyo horumarkeeda ka qayb qaatane gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay fatahadda hadda ka jira qaybo ka mida deegaanada hirshabelle wuxuuna sheegay in xaalad bini aadnima hadda ay ka jiraan deegaanada fatahadda hadda uu ka jiro wuxuuna madaxda dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha deeqda bixiya iyo qof kasta wax haysta ka dalbaday in gudmud lala gaaro dadka ay sameeyeen fatahadda ciddii yacni wax haysata cidda kale inay caawiso gacan ka geysta idan waan u baaqayaa dadka haddii is caawiyaan wax badan ayaa suuragelayo dadka haddii is caawiyaan amnigooda ay suul karaan baahidooda ayay muxuu ahaay ay ku filan yihiin marka waxaan leeyahay inay gacmaha isqabsadaan oo ayaguna iscaawiyaan ayagana ugu baaqayaa runtii annagana hadda golaha shacabka waxaan awoodi karna oo karaankeena waa qaban doonaa insha allahu tacaala gabagabadii gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle sheekh cismaan barre maxamed ayaa shirkiisa shiraad wuxuu kusoo hadal qaaday arrimaha baarlamaanka wuxuuna sheegay in dhowaan uu furmayo kala fadhi toddobaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle waxaana xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle ka maqan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ku amray inay iskugu yimaadaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe si u furmo kala fadhi toddobaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle maalmihii u guddoomiyey baarlamaanka maamulka hirshabelle iyo guddoonka maamulkaasi waxaa u dhexeeya khilaaf soo taagnaa in badan waxaana saameyn uu ku yeeshay kala fadhiyada iyo shaqadii baarlamaanka maamulka ee hirshabelle waxaana gem ahaanba istaagay in kala fadhiyada ay yeelan jirin baarlamaanka maamulka ee hirshabelle
sidoo kale maalmaha hortayna waxaa inoo furmi doona insha allahu tacaala baarlamaankii ee kala fadhigii toddobaad ayaa inoo furmi doona insha allah howl kaba fara badan waa qaban doonaa ilaahay idinkiis waxaan leeyahay muxuu ahaay hambalya muxuu ahaay waxaan leeyahay reer hirshabeelle kalfadhigii toddobaad ayaan idinku hambalina insha allah furmi doono aada mahadsantahay sidoo kale waxaan rabaa in halkaan igana aan ugu yeero dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ka maqan xarunta hirshabeelle inay si si deg dega usoo galaan si maxay ahayd howlihii baarlamaanka loo dardargeliyo igana waxaa laga codsanaya inay si dhaqsaa cid kastoo ka maqan inay soo galaan muxuu ahaay xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayadana ayaan ugu baaqayaa horena waanu yani fariintaas waan ugu diray waxaan leeyahay si deg deg ha lagu soo galo aada waa mahadsantihiin maamulka hirshabelle uu hadda u hogaasho maxamed cabdi waare ayaa tan iyo xilka markuu qabtay waxaa hirshabelle soo food saartay khilaaf u dhexeeyey xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka hirshabelle taasoo ka dhalatay kadib markii madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ku-xigeenkiisa lagu eedeeyey in masumaasuq ay ka geysteen deegaanada hirshabelle xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa kormeeray xaafado ka tirsan magaalada beledweyne oo ku dhow aagaga webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mar kale wariyaha gobolka hiiraan bashiir cabdulla cusmaan ayaa warbixintan inoo soo diray xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne ayaa kormeeray qaybo ka mid ah xaafadaha ku teedsan webiga shabeelle si ay u ogaadaan halka uu marayo webiga shabeelle ugu horreyntii waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada beledweyne maxamed cali maxamuud waxaana uu sheegay
buwadnooda dhagax jibis aan ku sugannahay annagoo alxamdulilah rabbilcaalamiin een dheydhaynayn afarta xaafadood degmada beledweyne hadda wixii ka jiro oo dhibaato eh kormeeraynay oo ugu badan yihiin biyaha allahu ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa ilaahay xaggiisna khayr aan ka rajaynaynaa hay-adaha samafalkeen haddii culayska sidaan aas ka batay waxaan ka codsanaynaa in dadkaas fiiri gaar ay u yeeshaan wax kasta oo ay qaban karaan ay la qabtaan sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhicisow dhagow waxaana wanadkiisa baaq u diray dowladda soomaaliya iyo madaxda hirshabelle waxaan u- aan ad- adduunka u sheegaynaa inay dadkii iska tabaalaysan yihiin tabaal iska tabaldhacay yihiin tamaha magaalada beledweyne ilaa iyo haatan aysan jirin meel ka mid ah magaalada uu ku fatahay webiga shabeelle guud ahaan iyo gebi ahaanba saaxiibayaal waxaa intaa ku dhan warkii habeenee raadiyaha cadaado tan iyo intaa ku kulmayna warkan warka xiga habeen wanaagsan